Guddiga Arrimaha Dibadda Golaha Aqalka Sare oo Gudan iyo waajibaadka ka saaran korjoogteynta iyo la xisaabtanka hay'adaha dowladda ayaa xafiiskooda ku qaabilay mas'uuliyiinta Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga oo uu hogaaminayo Wasiirka Wasaaradda Axmed Macalin Fiqi. Kulanka oo markaasi shirgudoominaysay Guddoomiyaha Guddiga Arrimaha Dibadda Aqalka Sare, Senator Maryam Faarax Kaahiye, ayaa wasiirka looga dhageystay warbixin guud oo ku saabsan shaqada wasaaradda, waxyaabaha uu qabsoomay, iyo arrimaha xiriirka caalamiga ah, iyadoo sidoo kale markaasi la weydiiyey wasiirka shaqada waajib gudashada safaaradaha iyo sidoo kale markaasi u adeegista muwaadiniinta Soomaaliyeed iyo su'aalo kale oo muhiim ah. Ugu dambeyn, Guddoomiye Senator Maryam Faarax Kaahiye ayaa markii uu kulanka soo idlaaday soo xirtay, ugana mahadcelisay wasiirka sida hufan ee uu markaasi warbixinta uga siiyey guud ahaan shaqada wasaaradda.
maanta waxaan eh, ka guddi ahaan u yeernay guddiga arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga u yeernay een, wasiirka arrimaha een, dibadda een, axmed fiqi iyo xubno kaleto asaga hogaaminaya oo agaasimayaal ah Een, sida ku xusan een, xeer hoosaadka iyo iyo dastuurkeena een, anagoo gudanayna waajibaadkeena waxaan la sameynay isla xisaabtan ku saabsan shaqada ay hayaan ee runtii ugu horeysa si ay nooga warbixiyaan een, xaaladda maanta dalka uu ku sugan yahay iyo meesha uu maraayo khilaafkii u dhexeeya Itoobiya iyo iyo iyo dalkeena waxaa kaletoon su-aalo badan ka warsanay een, safiir- ee, safaaradaha aan ku leenahay dalka dibaddiisa waxaa kaletoon su-aalo ka warsanay een, qaabka ay was- wasaaradda u shaqeyso ilaa iyo tan inta uu xilka la wareega oo laga joogo muddo lix bilood ah dhammaan su-aaladii aan warsanana wuu nooga jawaabay Een, waxaan rajaynayaa in isla xisaabtankeena iyo wada shaqeynteena uu meesha een, ka sii socdo Een, anagoo gudanayna waajibaadkeena dastuuriga ah